warbixin ka soo baxday bankiga adduunka ayaa looga hadlay xaaladda burcadbadeednimada soomaaliya taasi oo loogu magac daray ciribtirka khatarta iyo dibudhiska qaranka warbixintan ayaa lagu sheegay in baabi-inta burcadbadeednimadu ay u baahan doonto kobcin dheeraada oo xeebaha iyo taageero caalami ah oo dib loogu dhisayo qaranka soomaaliya caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa inoo haysa war-saxaafadeed laga soo saaray warbixinta bankiga laga soo saaray aandhehe warbixinta bankiga adduunka
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo taageeray warbixinta cusub ee ciribtirka burcadbadeedda ayaa sheegay in xal waara oo laga gaaro burcadbadeedda ay ku imaan karto oo keliya in dib loo abuuro qaran soomaaliyeed oo si dhab ah u shaqaynaya oo bulshada u keeni kara dhammaan adeegyada daruuriga ah si loo yareeyo fakriga loona abuuro fursado warbixintu waxa ay sheegtay in loo baahnaan doono in la garto culayska iyo isbedellada siyaasadda gudaha iyada oo marka la qeexayana arrimahaasi ay ku jiraan sidii loo siin lahaa caafimaad wanaagsan waxbarasho nafaqayn iyo adeegyada kale gaar ahaan kuwa ku nool goobaha ay burcadbadeednimadu ka jirto sidoo kale warbixintu waxa ay xustay in beesha caalamka ay gacan ka siin karto soomaaliya dib u soo nooleynta aqoonta sida ay nidaamyada gudaha u qaabeyn karaan wadaagista khayraadka iyo xidhiirada qabaa'ilka iyo ugu dambeyn sida loo qeexo deganaanshiyaha siyaasadda qaranka si xal loogu helo dhibaatada burcadbadeednimada warbixinta baanka adduunka waxaa lagu xusay in mid ka mid ah qiimeynaha faahfaahsan ee kharashka caalamka iyo gobolka ee burcadbadeednimada soomaaliya uu baanka adduunka ku sheegay in lagu qiyaasay siddeed iyo toban bilyan oo dollar sanadkiiba oo kharash ahaan ku kordha ganacsiga taasoo ah wax aad uga yar inta lagu qiyaaso in isku celcelin ahaan inta madax furasho ahaan loo bixiyey oo dhan saddex iyo konton bilyan oo la bixiyey ilaa iyo sanadkii labada kun iyo shantii warbixintu waxa ay leedahay maaha oo keliya in burcadbadeednimadu ay canshuur qarsoon saartay ganacsiga adduunka guud ahaan balse ay sidoo kale saameyn weyn ku yeelatay howlaha dhaqaalaha dalalka deriska ah tan iyo sanadkii labada kun iyo lixdii waddamada bariga afrika waxaa ku dhacay hoosu dhac ku yimid dalxiiskooda iyo wax soo saarkoodii dhinaca kalluumaysiga qaybta dalxiiska oo wanaagsanayd ayaa kharashka ku baxa bariga afrika ilaa iyo intii ay bateen dhaqdhaqaaqa burcadbadeednimadu waxa uu sare u kacay boqolkiiba shan iyo labaatan taas oo ka hooseysa waddamada kale ee afrika ee saxaraha ka hooseeya sidoo kale badeecadaha kalluumaysiga ee la dhoofiyo ee waddamada ay saamaysay burcadbadeednimadu ayaa marka la barbar dhigo gobollada kale hoosu dhac uu ku yimid in ku dhow boqolkiiba afar iyo labaatan tan iyo sanadkii labada kun iyo lixdii taasoo qayb ahaan ah hoosu dhac dhinaca wax soo saarka warbixinta baanka adduunka waxaa intaasi ku dartay in wadarta guud ee kalluunka ah nooca tuunaha loo yaqaano ee galbeedka badweynta hindiya ay hoos u dhacday in ku dhow toddoba iyo labaatan boqolkiiba oo ay maraakiibta u guureen amaba u wareegeen jiho kalluumaysi oo ammaana soomaaliya laf ahaanteeda iyo warbixinta baanka adduunku waxa ay sheegtay inuu ku dhacay saameyn weyn oo kaga timid dhinaca burcadbadeednimada kororka kharashka ganacsiga oo sare ukaciisa lagu qiyaasay in uu gaaro lix milyan oo dollar sanadkiiba
warbixintaasi bankiga adduunka waxa ay noo soo koobaysay inoo soo turjuntay inalana socodsiinaysay caasha ibraahim aadan caasha cuud halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a